بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من khزائن رaxmatika ya arxam الraaximiin dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol afartan iyo sagaalaad min suurati اlbaqara qaala tacaala falama fasla daaluutu biاljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahari faman shariba minhu falaysa mini فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إلى آخر الآيات قال الله تعالى إلهي وحير سبحانه وتعالى waxaan ku soo jirnay qisadii la xidhiidhay daaluut boqorkaas oo madax looga dhigay qoladii codsatay waxaan u baahannahay nin boqor ah oo amiir ah oo aanu maciisa dagaalanno diinka ilaahay u dagaalanno markaasaa daaluut looga dhigay calaamadiisina waa la tus ilaahay wuxuu yidhi falammaa fasala daaluutu daaluut markuu la socmay oo la baxay biljunuudi ciidamadii falammaa fasala daaluutu daaluut markuu la socmay oo la baxay biljunuudi ciidamadii oo meeshu laga baxayaa waxay ahayd baa la tilmaamayaa baytulmaqdis markay baxeen oo ay socdeen lana tilmaamayo ilaa siddeetan kun inay ahaayeen waxaa ku dhacay markaas kulayl badan iyo oom badan ayaa qabtay qaala wuxuu yidhi marka ina allaha ilaahay mubtaliikum weeye mid idin jirabaya binaharin webi baa ilaahay idinku jirabaya webi baa la idinku jirabaya waxaa la tilmaamayaa webigaas meesha hadda uu ku aadan yahay urdun iyo falastiin dhexdooda inuu yahay faman shariba qofkii caba minhu webigaas xaggiisa ka caba falaysa minii aniga iga mid maaha waxay ka dhigan tahay ila saaxiibi maayo ila socon maayo wuxuu doonayaa inuu itixaamo oo uu jirabo inay adeecayaan oo amarkiisa qaadanayaan ilaa dagaal baa la gelayaa hogaamiyihiina waa isaga tijaabuu kasii qaadanayaa in amarkiisa la qaadanayo intaan dagaalka la gelin faman shariba minhu qofkii ka caba falaysa minii aniga igama mid maaha ciidankayga ka mid noqon mayo wey iraaci maayo waman lam yadcamhu qofkan ka quudan aan waxba ka cabin aan dhadhamin fa innahu isagu minii anigu iga mid yahy minii min jundi ciidankayguu ka mid yahay aladiina yuqaatiluuna maci aniga la jirankayga iyo macayga kuwa dagaalamaya ayuu ka mid noqonayaa qofkii cabana waa iga harayaa kaan afka saarinna waa i raacayaa ilaa man mooyaane mankaasoo ikhtarafa dhurtay ama kafdarsaday gurfatan gurfo iyo darsi biyadihi gacantiis in yaroo biyaah qofka gacanta macnaha sacbada ku dhurtay oo qaatay si uu xoogaa oonka u jebiyo kaa mooyaane oo waxay ka dhigan tahay taasi dhib ma laha xoogaagaas waa loo ogolaa qofkii caadi u cabo lama ogola qofka laakiin xoogaa gacan darsada kaf darsigaa xoogaaga ka dhurtay waa laga soo reebay ciidankii maxay sameeyeen fa sharibuu waa cabbeen minhu webigii xaggiisii bay ka cabbeen ilaa qaliilaa ilaa qaliilan wax yar mooye oo minhum iyagii ka mid a qolo yar oo ku sabidhay oonkii iyo dhibaatadii mooyaane ciidankii badankiisii biyihii loo diiday ayay cabbeen siddeetan kun oo kale qiyaasi hadday ahayn waxaa la leeyahay toddobaatan iyo lix kun oo kale waa cabbeen maxaa soo haray marka afar kun oo kale ayay mufasiriintu leeyihiin ayaan cabbin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa sharibuu way cabbeen minhu xaggiisii bay ka cabbeen naarigii xaggiisii ayay ka cabbeen biyihii bay cabbeen wey ilaa qaliilan minhum in yar oo iyaga ka mida mooyaane way cabbeen falamaa jaawazahu markuu tallaabay daaluut webigii markuu tallaabay huwa isaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey isaga iyo intii rumaysay oo la socotoo raacday markay webigii tallaabeen aamanuu rumeeyey macahu maciisa markay tallaabeen jaawasada markii lagu xiro falamaa jaawazahu markuu tallaabay webigii daaluud huwa isaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu maciisa markay tallaabeen isaga iyo kuwii la socday oo webigii la dhaafay waa qoladaa biyahaan cabbin ama waxaa yar gacanta ku qaatay ba waxaa u muuqday baa la yidhi cadowga ay la dagaalayaan mise waa cadow tiro badan oo aan yarayn markaasaa cabsi baa soo wajahday qoladii la socotay awalna ciidankii badnaa biyaha cabbay waa ka hareen intii yareydoo la socotay oo webiga dhaaftayna waxaa u muuqday cadowga ka soo horjeeda tiro badnaantiis markaasaa hadalkaan imaanayaado koox iyagii ka mid a intii webiga tallaabtay qeyb ka mid ah waxay dhaheen laa daaqata wax awooda nooma ahan laa daaqata awoodi lana annaga nooma ahan alyowma maanta bijaaluuta jaaluut iyo wa junuudi ciidamadiis cadowga ka soo horjeeda ninka wata jaaluut baa la yidhaahdaa ciidamo badan baa la socda marka waxay dhaheen hogaamiyahaas jaaluud ah iyo kuwa la socda wax awooda iyo karitaan nooma ahaani annaga jamaaco yar baa nahay iyaguna waa dad tiro badan laa daaqata wax daaqa iyo awooda lanaa nooma ahaan alyowma maanta nooguma ahaan bijaaluuta iyo wa junuudi sidaas ayay ku dhawaaqeen oo ay sheegeen jamaaco iyagii ka mid a markii ay sidaa yidhaahdeen intii kale waxay dhaheen qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen yadunnuuna caqiidaynayey ee ogaadoo yaqiinsanaayoo hubay annahum mulaaqullaahi annahum iyagu mulaaqullaahi ilaahay kuwa la kulmaya inay yihiin kuwii aaminsanaa kuwaas waxay yidhaahdeen kuwaas waxay yidhaahdeen qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqullah kuwaas waxay ahaayeen dadkii safwada ahaayoo akhyaarta ahaayoo culimmada ahaayoo abraarta ahaayoo daaluut la socday ayay ahaayeen bale kuwaas waxay dhaheen kam min ficatin kam wax badan oo min ficatin kooxa taasoo qaliilatin yar baa qalabad ka qaalib noqotay fi'atan fico oo kasiiratan badan biidnillaahi ilaahay idankiis bayna kaga qaalib noqotay in badan baa jamaaco yari waxay ka adkaatay jameeco badan maxayna kaga adkaatay biidni illaahi biiraadati illaahi wa mashii'atihi ilaahay iraadadiisa iyo mashii'adiis eeyaynaan baqin ee ciidankan badan aan la dagaalanno nasrigu ma aha tirobadnida ee nasrigu xag rabbi ayuu ka yimaadaa wallaahu ilaahayna maca asaabiriin kuwa saabiriinta macooda ayuu ahaadayoo bilxifdi waalricaaya xafidid iyo ilaalin buu ku yahay macooda iyo wata'yiida ayidid waman kaana allaahu macahu qofkii ilaahay maciisa yahayna fa huwa mansuurun bixawliillaah ilaahay quwadiisa iyo xeeladiisa ayaa ilaahay ugu kaalmaynaya waa loo kaalmaynaya sidaas iyana ku hadleenoo waxay dhaheen kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kasiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walamaa barazuu markay usoo daahireen oo usoo muuqdeen oo usoo bambaxeen meeshii dee goobtii bannaanka ahayd lijaaluuta jaaluud iyo wa junuudi ciidamadiis qoladii yarayd ee muuminiinta ahayd oo tiri yaynaan baqin ee tiri imisaa jameeco yari ka adkaatay jameeco tiro badan biidnillaahi ilaahay idankiisa iraadadiis markay qoladaasi usoo daahireen lijaaluuta iyo wa junuudihi ciidan tiro badan oo wato ninkaa jaaluud ah qaaluu waxay dhaheen kuwii muuminiinta ahaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganagiyow afriq ilaahayow shub calaynaa dushayada sabran ilaahayow dushayada sabir shub ilaahay bay baryeen meelaha ducada la aqbalana waxaa ka mid a marka jihaadka loo taagan yahay ilaahay markay baryeen daariciina ilayhi iyagoo ilaahay u tadarucsan ayay ilaahay baryeen saddex ducay ku ducayseen saddexdaa duco oo nasriga lagu helayo markii koowaad waxay dhaheen rabbanaa rabbiga nagiyo afriq ilaahayo shub calaynaa dushayada sabro sabr iyo qalbi adayg iyo ilaah nasiiba dheh si guud iyo si gaarba si aan dagaalkan ugu sabirno ducadii labaad wadabbid aqdaamanaa ilaahu gomadaha yaga sug goobta dagaalku ka socdana gomadaha yaga ilaahu sug oo aanan liiqliiqan oo aanan cararin ilaa haddii qofka qalbigiisu boqo lugihiisuna waa cararaya waa ducadii labaad ducadii saddexaad waxa weeye wansurnaa ilaahu nooga hiili oo nooga kaalme cala alqowmi alkaafiriina qolada kaafiriinta alqowmi alkaafiriin man kafara bika ilaahayo kuwa kugu kufriyo wakadaba rusulak rusushaada beeniyey waa jaaluut iyo ciidankiise ilaahayo nooga hiili bay dheh waa ducadii saddexaad intaasay ku ducayse intaas ayay ku ducayse maxaa dhacay marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fahazamuu way jebiyeen mu'miniintii jamiicadii yarta ahayd oo mu'miniinta ahayd waxay jebiyeen hum kuwii tirada badnaayoo gaalada ahayo jaaluut iyo qoladiisi bay jebiyeen biidni illaahi ilaahay idankiisa ayay ku jebiyeen binasri illaahi wa ta'yiidihi nasriga ilaahay iyo ayidaadiisa ducadoodii baa la aqbalay cadowga qalbigiisii baa jabay isagoo cadowga uu tiro badnaa baa laga adkaada waxaaba dhacayba waqatala waa dilay daawuudu daawuud wuxuu dilay oo ciidanka mu'miniinta ahaa jaaluuta gaalkii jaaluud ahaabuu dilay waqatala daawuudu jaaluuta daawuud oo ciidankii mu'miniinta ka mid ah ee raggii la socday daaluud ka mid ah ayaa wuxuu dilay jaaluut mid la dhihi jiray waa kii ciidanka gaalada wata wa aataahu allaahu ilaahayna wuxuu siiyey daawuud almulka baa ilaahay siiyey mulki iyo walxikmata xikmad nebi daawuud waxaa la siiyey nebi baa laga dhig boqortooyo iyo mulki waa la siiyey nubuwo waa la siiyey waxaa loogu daray wa callamahu ilaahay wuxuu baray mimaa yashaau buu ilaahay bara wax allaale wuxuu rabaa ilaahay bara oo cilmi naafica lagu shubo sidaas baa ay arrinta ku dhacday ibnu kasiirku wuxuu leeyahay daaluut ninka la yidhahdo ciidanka mu'miniinta wate daaluut oo ciidanka mu'miniinta wate ayaa ballanqaad u sameeyey daawuud oo wuxuu ku yidhi jaaluud haddaad dishay daawuudow gabadhaydan kuu guuranaya barwaaqadan iyo waxaan anigu aan hayo boqortooyadanna waxbaad ku yeelanaysa waa ila qabsa arrinta waxbaa ka maamul sidiibuu marka daawuud wuxuu ku dilay jaaluud buu dil deedna wixii loo ballanqaaday waa loo ofi markii dambena boqortooyadii iyo mulkigii nebi daawuud baaba loo dhiibay calayhi salaam nebinimona waa loogu dara nebi sulaymaanna waa isagii mulkigii kasii dhaxlay waa waritha sulaymaanu daawuud waa isagii kasii dhaxlay nebinimadii iyo boqortooyadii iyo wixii oo dhan mulkigii nebi sulaymaanna waa isagii halkaas ilaahay siiyey subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aataahu allaahu almulka waalxikmata wa callamahu mimaa yashaa ayaa ilaahay baray subxaana wa tacaala wa callamahu ilaahay wuxuu baray callama allaahu daawuud ilaahay daawuud wuxuu baray mimaa yashaau wixii ilaahay doono inuu baro markaasaa duruucda sida loo sameeyo duruuc bir ka samaysa waa la bara ilaahay waa u jilciyey waalanaa lahul xadiid ilaahay waa isagii lah gacantiisaw saa ugu laalaabaya waa samaynaya shimbiraha hadalkooda in la fahmo iyo quraanyada hadalkeeda in la fahmo iyo waxyaalahaasoo dhan baa la bara kayfiyat lqadaa qaabka wax loo kala xukumaa la bara masaalixda adduunkaa la bara codad wanaagsan baa la siiy codka nabiyullaahi daawuud la siiyey cid la siiyey ma jidha baa layidhi markuu zabuur akhrinayo waa la yaabi jiray baa layidhi marka mulkigii iyo nebinimadiina waa la yskugu daray reer bani israa'iil qof ka horreeya la yskuguma darin baa layidhi ee waxa weeyaan boqortooyadana jifi baa hayn jidhay nubuwadana jifi kale ka imaan jidho nebiyaasha laga soo saari jira markaasaa ilaahay u jimciyey nebi daawuud wiilkiisana waa loo jimciyey nabiyullaahi sulaymaan mulkigii iyo nubuwadii waa loo jimciyey marka ilaahay baa wuxuu siiyey almulka iyo walxikmat xikmadna waa la siiyey xikmadda waxaa lagu tilmaamay alcilmu naafic cilmiga naafica ah ayaa lagu sheegay sidaas baa arrintu ahayd qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walowlaa dafcu llaahi ilaahay reebiddiisa haddii lalaayahay lama leeh walowlaa dafcullaahi ilaahay dafcigiisa lama la-aadeene annaasa dadka ilaahay uu reebayo bacdahum ka bedel barkood bibacdin barka kale ilaahay ku reebayo ku dafcinayo haddii lalaayahay lama le-eh lafasadat ilardu ardadu way fasahaadi lahayd lafasadat ilardu ardadaa fasahaadi lahayd ilaahay kuwa ashraartaa sharkooda hadduusan reebayn oo maxaa lagu reebayaa bijihaadil akhyaari kuwa akhyaarta jihaadkooda kuwa akhyaarta jihaadkooda sharwadayaasha waxaa xumaantooda lagu dafcinayaa kuwa akhyaara baa jihaad la gelaya sidaas haddaysan jidheen lafasadat il ardu waxa weeyaan lafasadat ilxayaatu ardada iyo noloshoo dhan baa xumaan lahay waxaa la yidhahdaa lianna shara idaa halaba sharku mar haddou qaalib noqdo kaana alkharaab waddamaar kharaab iyo halaag baa dhaca kharaab iyo halaag ayaa meeshaa yimaada mar haddii meesha sharku tirada ka bato walaakina allaha ilaahay duu fadlin ilaahay fadli mid iskale weeyaan cala alcaalamiin caalamiinta dushooda ku tafadulay duu tafadulin wa incaamin cala alcaalamiin walaakina allaha duu fadlin caalamiin dadki ilaahay waa fadli buu siiy ashraartii baa laga qabtay iyagu weligood ma saraynayaan sidaas baa looga badbaadiyey wa aataahu allahu lmulka walxikma wacallamahu mima yashaa walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd dafcu llah taa haddii laleeyahy annaasa dadka dafcinta ilaahay dadka u dafcinayo bacdahum annaasaa laga bedelaya bibacdin barkood bar kaloo iyaga ka mid a haddaan lagu reebayn sharkooda lagu celinayn maalan kuwa ahlu kufriga ahlulmacaasiga ah baa la reebaya yaa reebaya ahluliimaan wadaaca dadka iimaanka iyo daacada iska u saaxiibka ayaa reebaya hadday istaas jidheen lafasadat il ardu way fasahaadi lahayd way kharaabi lahayd way ku kharaabi lahayd kuwa mushrikiinta oo qaalib noqday muslimiinta ay laayaan masaajiddu ay kharibaan waxyaalaha meelaha qaar ka jira waxaasay samayn lahaayeen ciidamadii muslimiinta markaas lagu reebaya sida hadda dhacday ilaahay jaaluut iyo ciidankiisi sow ku reebay yaa lagu reebo laga horgeeyey daaluut iyo ciidamadiisi marka lowlaa waa xarfu imtinaacin liwujuudin baa la yidhahdaa maxaa marka mancoomay hadda fasaadu lardi liajli dafci annaasi bacdahum bibacdi daawuudna haddee nebiyullaahi daawuud ilaahay waa u hiiliyey jaaluut waa la dilay ilaahay wuxuu yidhi walaakina allaha ilaahay subxaana wa tacaala duu fadlin duu tafadulin wa incaamin cadiim alla iskale wey cala alcaalamiina kaafa caalamiintoo dhan fasaadka ilaahay markuu reeba waxa weeyaan walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasba u maamulaya saasaa ahlu fasaadkii ahlu sharkii looga hortegaya saasaa lagu joojinaya waxaa la tilmaamayaa marka nebiyullaahi daawuud markii mulkigii iyo nebinimadii ilaahay iskugu daray oo daaluutna haddii isna uu dhintay gaaladii laga adkaadoo jaaluut la dilay oo daawuud dilay dadkii muslimiinta iyo ciidamadooda ay noqdeen ilaa bilaadihim saalimiina khaanimiin magaalooyinkooda u noqdeen iyagoo badbaad iyagoo bad qaba oo nabadgelyo haysa ay sidaasi dhacday nabiyullaahi daawuud baa markaa meeshii sii maamulayay ilaahay u dhiibay subxaana wa tacaala isaguna markii dambe waa dhintay nabiyullaahi daawuud nabiyullaahi suleymaan waa isaga yimid ambiyo badan baa reer bani israa'iil laga soo saaray kulamaa halaka nebiyun nebi markuu dhintaba nebi kalaa imaanayey ambiyo tiro badan ayaa ilaahay ka soo saaray wax kasta oo madaxnimo iyo mulki iyo boqortooyo iyo khasaa'is qofka bini aadamka lagu khaas yeelo kolleyba waa dee dhimanaya waa ka tegaya fa subxaana man laa yanqadii mulku waxaa nasahan allaha mulkigiisu uusan isagu dhammaanaynin subxaanahu wa tacaala ilaahay weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taas oo tee ah ishaaradan baciidka hadda loo isticmaalayo waxay ka dhigan tahay haadihi alaayaatu alatii qasasnaaha calayk aayaadkan tan ah aan kaaga soo qisoonnay dushaada yaa muxamed calayka asalaatu wasalaam aanu kuu sheegnay ee ka soo bilaabanaya kumanaankii uluuftii baxeenoo guryahooda ka baxay dhimashadii ay dhinteen noolayntii la soo nooleeyey daaluut iyo xiludhiibiddiisii iyo hoggaamintiisii aayaadka noocaas calaamadii aayaddii codsadeen oo taabuudkii keenidii la keenay jabaabiradii la halaagay jaaluud dilidii la dilay oo daawuud dilay tilkadu intaas oo dhan waa keenaysaa tilka taas iyadaa aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisi wey almunazalah min cindihi tacaala aayaadkii ilaahay agtiisa laga soo dejiyey taas weeyaan tilka taas iyadaa aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisii taa weeyaan tilka aayaatullah aayaadkii ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala natluuhaa xaalaanu akhrinayno aayaadkaas caleyka dushaada dushaadaan ku akhrinaynaayo waxay ka dhigan tahay biwaasidati jibriil jibriil baa loo soo dhiibaya bilxaqi xaalay ku maran tahay aayaadkaasi mutalabisatan bilxaq ay bisidqi waalyaqiin aladii laa yashuku fiihi usan shakinayn axadu min ahlilkitaabi maxaa yeelay waxay ka helayaan inay waafaqsan tahay wixii kutubtooda ku yaalay tilka taas iyadaay aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisi wey natluhaa musanafo jumlaha waa ka dhigan ka dhaca natluhaa waanu akhrinaynaa caleyka dushaada ayaanu akhrinaynaa natluhaa caleyk dushaadaanu ku akrinaynaa natluuhaa waanu akrinaynaa caleyka dushaada bilxaqi baanuna ku akrinaynaa dushaada mutalabisatan bilxaq wa inaka adigu nabiyullaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam la min almursaliin mursalun oo la min almursaliin mursaliinta ilaahay baa ka midta kuwa la diray yaa loo diray ila aljinni ila alinsi waljinni kaafa jin iyo insiba rasuulka waa loo diray calayhi salaatu wasalaam kulligood waa loo diray marka mursaliintaa ka midta nebigu muxuu ka warbixinayey ummadihii tegey wararkoodi kitaab ma soo daalacan cid kama qoran iyagii cid ka mida ma soo gaarin arrintaa maxay tusaysaa xag rabbi baa laga soo diray waxyi baa lagu soo dejiyey waxyigiiba markaa ummadda soo gaarsiiyey risaalada rasuulka xaqnimadeeda baa lagu caddaynaya wa innaka la min almursaliin marka waxuu nebigu sheegaya waa waxyi min allah marka wa innaka adigu yaa muxamedu calayka asalaatu wasalaam la min almursaliin la min jumlati rusul rususha jumladoodaa ka mid tahay aladiina arsalahum allahu tacaala ilaahay ou diray usoo diray litabliiqi dacwati illaahi caza wajal ilaahay dacwadiisa iyo diinkiisa gaarsiintiisa ay ummadda gaarsiiyaan ilaahay u soo diray ayaa ka mid tahay weeyaan darsigeennuna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab